keith ellison oo laga soo doorto gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa maanta tegay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaba kulanka kadib kulankii uu la yeeshay madaxweynaha iyo madaxda kale ee dowladda ayaa khadka taleefanka ee muqdisho waxaa kula xiriiray weriyaha iyaga falastiin axmed iimaan waxaana waraysiga la soo jeedinaya xuseen barre aadan
waxaan markii ugu horreysay la kulmay madaxweynaha waxaana wada yeelanay wadahadal qoto dheer oo ku saabsan doorka maraykanka ee soomaaliya safarkiisii wanaagsanaa ee maraykanka kulankii uu la yeeshay afar iyo labaatan mudane oo kongareska ka tirsan madaxweyne obama iyo weliba hillary clinton waxaa kaloonu ka wada hadalnay tallaabada xigta ama qorshaha labaad mar haddii la gaaray oo la helay aqoonsiga maraykanku siiyey dowladda federaalka waxaa kaloonu ka wada hadalnay xaaladda qaxootiga soomaalida ee kenya iyo sidii qaxootigaasi dib u dejin loogu samayn lahaa iyo weliba sida ay dadka soomaalidu ugu qancayaan in aanu mar kale caawimaad ka geysano dibudhiska soomaaliya waxaa kalooanu ka doodnay diidmada qaar ka mida bangiyada maraykanku ay ku sameeyeen xawaaladaha soomaalida ee lacagaha u soo dirayay bariga afrika sida aanu uga wada shaqayn lahayn arrimahaasi muxuu ahaa dareenka aad ka qabtay booqashada muqdisho iyo wixii aad ka filaysay ka hor intii aadan tegin ayaan weydiiyey congressman keit ellison
waxa uu ahaa safarkaygii ugu horreeyey aad baana ugu faraxsanahay waxa ay magaaladu u eg tahay inay dhibaato badani ka dhacday balse hadda waa ay soo kabanaysaa hadda waa ay soo hagaagaysaa berrina waa ka sii fiicnaan doontaa saa dambena haddii ilaahay yidhaahdo waa ka sii hagaagi doontaa aragtidayda safarkaygu waxa uu ahaa mid wanaagsan waxaana iila muuqataa in ay nolol wanaagsan ka soo iftiimayso soomaaliya kana gudbayso waayihii colaadaha sidoo kale waxaan weydiiyey keit allison ujeedada booqashadiisii uu ku tegay magaalada muqdisho
sababta aan u imid waxay tahay inaan xog ogaal u noqdo xaaladda soomaaliya sidaad og tahayba aniga waxaa la iga soo doortaa degmada ugu badan ee ay soomaalidu degto waxaana matalaa soomaali fara badan qaybo badan oo dadkaas ahna waxa ay xidhiir la leeyihiin dadka halkan jooga lacag bayna u soo diraan dalkooda marka aniga si aan u noqdo qof sida ugu wanaagsan ugu ololayn kara dadkayga ka yimid degmada aan matalo waa inaan soo booqdaa dhulkooda hooyo kalana hadlaa hoggaanka halkan sida aanu u yeelan karno xidhiir adag oo u dhexeeya dowladda maraykanka iyo soomaaliya marka hadda waxaan halkan u imid anigoo matalaya degmadayda inaan ka shaqeeyo arrimaha xawaaladda iyo qaxootiga waxaa kaloo aan weydiiyey bal waxa uu yahay doorka maraykanku hadda uu ka ciyaarayo soomaaliya
anigu waxaan matalayaa gobolkayga badankooduna waa soomaali marka waxaan samayn doonaa inaan u tago saaxiibadayda koongareska ila ah inaan u sheego wixii ay maqleen ee horey u dhacay inay hadda isbedeleen in lagu jiro wakhti cusub soomaaliyana ay leedahay madaxweyne shaqaynaya oo ay doorasho ku soo doorteen inay laba boqol iyo toddobaatan xildhibaan oo matalaya waddankoodu inuu jiro ganacsato isku dayeysa inay shaqooyin abuuraan dad badan weli waxaa ku taagan arrintii diyaaradihii black hog ee la soo riday ma jirtaa door ay shabaabka ku leeyihiin mustaqbalka soomaaliya haddiise ay jirto ma kaala hadleen madaxdii aad la kulantay ayaan weydiiyey keit ellison
aan mid kuu sheego anigu ma ihi qofkii soomaaliya go-aankaas u gaadhi lahaa go-aankaas waxaa le dadka soomaalida ah balse ilaa iyo hadda waxaan arkay waa in ay kooxdaasi ciyaarayso door aan wanaagsanayn oo xun balse ogow mar kale anigu ma rabo in la ii qaato inaan soomaalida u hadlayo iyagaa laga rabaa inay go-aankooda qaataan balse ilaa iyo hadda waxaan arkaa waa in al-shabaab aanay caawin dadka balse ay dhibaateeyeen
keith ellison ayuu kaasi ahaa oo u warramaya v o a waxaana waraysigaasi soo jeedinaya falastiin axmed imaan iyo xuseen barre aadan